kooxda al-shabaab ayaa in ka badan koob iyo labaatan qof waxaa la sheegay inay ku dishay inta u dhexaysa magaalooyinka maxaas iyo beledweyne ayadoo ayna gubtay dhowr gaari oo qaarkood kuwa raashinka qaada beledweynena ku sii jeeday waxaa dowladda soomaaliya ee sheegtay in weerarkaasi ay cambaaraynayso waxayna dhinaca kaleta sheegtay inay jawaab ka bixin doonto waayadan waxaa gobolka hiiraan iyo sidoo kaleeto gobolka kalete galguduudba ka socday howlgallo qabaa'ilaadka gobolkaasi ay wadeen kuwaasi oo dagaallo looga hor imaanaya al-shabaab ah haddaba sidee ayay kooxda al-shabaab u sameyn kartaa dagaalkaasi qabiilka ay la gelayso gaar ahaana beelaha qaarkood kuwaasi oo shabaabku ay iyagu wakhtigan dhibsadeen sida ay sheegtay dowladda soomaaliyana sidee ayay uga faa'iidaysan kartaa dagaalada ay dowladdu kula jirta al-shabaab maxamed sheekh xuseen oo degan gobolka virginia kana faalooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ayaa arrimahaasi uga warramay jamaal axmed cusmaan
jamaal waa mahadsan tahay waxaa lagu macnayn karaa weerarka shalay ka dhacay ee gobolka hiiraan inuu uu kasoo horjeedo dhaqdhaqabyadii meesha ka bilowday oo ahay in laiska celiyay nimankan marka taas ayaa keentay inay ayagana jawaab ka bixiyaan oo macnaheeda ay taha lagu fasiri karo inay leeyihin waa idinla soconaa dhaqdhaqaaqyada joojiya waa tahay waxaa jiray xildhibaano federaalka ka socda iyo kuwo kale mas-uuliyiin gobolada qaar gaar ahaan galmudug iyo hirshabelle oo kale oo booqanayay furmaha dagaalka taageerayay kooxda la magac baxday macwisleyda oo shabaab meelo badan dagaal kula galay arrintani saameyn intaa lag ay ku yeelan karaysaa howlgalladii ay kooxdaasi waday ma laga yaabaa in ay dhiirigeliso mise waxaa laga yaabaa inay baqdingeliso oo ay joojiso howlgalladii ay dadkaasi wadeen macnaheeda dagaalka shalay ee dhibaatada ay geysteen al-shabaab shalay waxay macno u tahay in signal in baaq loo diraayo dadkii dhaqdhaqayada meesha ka socday oo la rabo in lagu cabsi geliyo laguna jirojiyo marka waxay ku xiran tahay hadba dadka degaanka sida ayaga ay isu dhiirigeliyaan ayna ugu istaagaan amnigooda iyo dantooda guud waxaa jirta in dowladda federaaliga hilaf ahaanteeda ay sheegtay inay taageerayso dhaqdhaqaaqyada looga soo horjeeda al-shabaab ee gobolada qaar ka bilowday wasiirkii gaashaandhigga ayaa ka mid ah xubnaha goobaha ku booqanayay kooxdani kasoo horjeeda al-shabaab dagaalka kula jirtay oo gobolka hiiraan meelo ka mid ah joogay marka shalay ra-iisul wasaare xamse cali cabdi barre war buu soo saaray uu kaga hadlayay inuu sii wadi doono taageerada ay dowladdu siinayso kooxahaasi kasoo horjeeda al-shabaab ee macusleyda la baxay taageerada dowladda muhiimad intee gaar ah ayay u yeelan karaysaa dadka dhaqdhaqaaqyada shabaab diidka ay ka wada qeybo kamid ah gobolada dalka horta dowladda way cusub tahay oo hadda dhow ayaa la doortay madaxweyne xasan haddawna soo dhisay wasiiradii wixiina hadda ay ku cusub yihiin laakiin waxaa fiicnaan lahayd madaxweynaha dadka la shaqaynayo amniga sida ciidamada generaalada dadka haysto in ay noqdaan laba mid in la bedelo oo dad madaxweynaha la shaqayn kara meesha la keeno ama ama kuwa jooga in kalsooni la siiyo oo si madaxweynaha ula shaqayn karaan si amniga loo ilaaliyo marka taas ayaa dowladda la kuman strategic fiican macnaha aragti fiican inay ka qaadato sida amniga khaasatan magaalada muqdisho kadibna meelaha kaloo la gaari karo loo loo adkayn karo amniga marka taas ayaan ku talin lahay aniga marka taa micneedu ma waxay tahay in loo baahan yahay in dowladda ay isbeddel ku samayso hoggaanka ciidamada markii nidaam uu meesha ka baxo oo nidaam cusub uu imaado waa qasab inuu isbeddel dhaco isbeddelkana wax xun ma ahan waa waxa nidaamka dawliga uu ku shaqeeyo hadba waxaa fiican inay isla shaqayn karaan ciidanka dadka amniga qaabilsan iyo madaxweynaha markaas taagan dad wada shaqayn kara inay yihiin oo kalsooni isku qaba si amniga loo ilaaliyo dabcan dowladda madaxweyne xasan way og tahay arrimaha noocaas ah wayna ku tala jirtaa sida ugu muuqaal ah laakiin waxaa fiican in dad madaxweyneha wada shaqayn karaan amniga loo dhiibo oo kartila oo aqoon ula waxa laga shaqaynaayo oo amniga ay tahay haddii ciidanka kuwa jooga aan la bedelaynina kalsooni la geliyo oo kalsooni la siiyo ay meeshay ku joogi karaan si shaqada ay u qabtaan
maxamed sheekh xuseen oo u warramayay wariyaha v o eda ee jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington maxamed waxa uu degan yahay gobolka virginia ee dalka maraykanka wuxuuna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka